ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho oo u dhow madaxtooyada soomaaliya dadka dhintay waxaa ku jirtay sarkaal sare oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo lagu magacaabo hibaaq abuukar kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray ugu yaraan sideed qof ayaa ku geeriyootay qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxa waxaana dhaawac ka soo gaara sagaal kale dadka dhintay waxaa ku jirta gabar lagu magacaabi jiray hibaaq abuukar oo ka tirsanaad xafiiska ra-iisul wasaare roobla kana mid ahee dhallinyarada firfircoon ee ku nool muqdisho hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya ayaa u xaqiijiyay v o eeda dhimashada toddoba qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya nuur xasan xuseen nuur guri oo ka mid a dadka ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a ee walaalkii uu dhala adeerkiisuu ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxa isagoo wata gaari kuwa raaxada kuna sugnaa bar ciidan oo laga gala aqalka madaxtooyada uuna rabay in aqoonsigiisa u geeyo ilaalada ku sugnayd halkaasi balse qaraxa goobtuu ku haleelay meesha ku dhintay oo qarax ka mid ahaa dadkii meesha wax ku yeelooyey waxaa ka mid ahaa nin layidhahda maxamed deeq cabdalla gurey iyo gabar oo la dhalatay oo isla socdeen dhegsaas oo dhacay dad badan oo soomaali badan meesha ku dhammaatay allah u naxariisto sabal iimaan intii meesha ku dhimatay intay dhaawacantana allah caafiyo markaad meesha tagtay maxaad aragta bal noo sawir goobta qaraxu ka dhacay iyo gaarigii ay saaraayeen walaalkaa iyo gabdha la socotay wallaahi qof horta bini aadan oo aqoonsan karta ma jirin hilib madow oo ahaa meesha markaa markaan tagay hilib madow oo baabuur ku dhegan oo ahaa qofkii si ahaan uu samaysan yahay laakiin waxaa maqan ruuxdii iyo sawirkii maqan laakiin hilib samaysan oo gubtay oo duban bis aa meesha yaalo baabuurkaa kasoo fujinay gabadhii asiba baabuurkaa isagaa wadi gabadhan hore saarneed saasay u dhaceen
allah u naxariisto wiilka walaalka qof noocee buu ahaa bal muxuu ku mashquulsanaa maxaad nooga sheegi kartaa maadaama aad soo soo korteen wallahi maxamed cabdalle maxamed deeq cabdalle gurey maxaa la dhahaa nin dhallinyaro ah oo hadda soo baxay oo aad u yar u ahaa oo dadkii magaaladan ku dhashay wax ku bartay shaqooyin badan oo kasoo shaqeeyey dadka dhallinyarta beledkan joogo ka mid ahaa waad dareemi kartaa ninaa sala soo karteen oo walaale aheedeen oo saaxiibo aheedeen oo halkaasay ku yidhi qadartii aan la dhaafsii karin nihow
afayeenka ciidanka booliska soomaaliya oo la hadla qaraxa markuu dhaca kadib ayaa u sheegay v o a in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuqiya lala eegtay meel ay ku sugnaayeen dad sidoo kalena ahayd bar ciidan oo laga soo gala qalka madaxtooyada dadka dhinta waxaa ku jirta hooyo iyo carruur yar sidoo hafayeenka u sheegay v o eda wuxuuna v o a kaga warramay hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay
saaka aroortii abaara afar saac iyo afartan iyo sagaal daqiiqa waxaa gaari yaroo nooca raaxada oo laga soo buuxiyey walhaa qarxa isku qarxiyey isgoyska algaabta gaarigaas wuxuu goobta ku haligay ama ku baabi'iyey ummad soomaaliyeed oo dhimashadooda gaaraysa ilaa todoba qofood haba ugu xanuun badnaatee hooyo soomaaliyeed oo wadata laba caruur ah oo gaarigoodii ayagoo saaran ku basbeelay dhaawac waa sagaal dhimashaduna waa todoba waxaa soo sideed ku noqonaya askari ka tirsan booliiska soomaaliyeed oo taraafika goobta ka haya shaqo qaran goobtan qaraxu ka dhaafayeen waa mid ka mid a albaabada laga soo gala madaxtooyada waa isgooska algaabta sidoo ku soo gaara gaarigan
dee isgoos waaye barta baabuurtao dhanaa marta baabuurta xamarweyne aada iyo kuwa ka yimaada dhammaanaa mara goobtan waa goob kontarool oo loogu talagalay in xarumaha ammaankooda lagu sugo marka keliya ha abaarin adiga madaxtooyada waxaa kaloo ku yaalla huteelo ay degan yihiin dad soomaaliyeed oo aada goobtaas marka kontaroolkii ayuu isku qarxiyey asagoon weliba la jeekimin uusa istaagin xoog inuu ku galo isku dayay markii uu askarta ka baqayna waa isqarxiyey goobtii ayuu isku haligay marka ma la ogaa xogta meeshuu ku socday waxaad tiri xarumo kale ku yaala waa runtaa laakiin madaxtooyada halkan sugta koofi gududa joogtay xaggee buu ku socda xogta lahay wallaahi baarista ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka baarista dembiyada ku shaqa leh oo hadda soo caddayn doona oo caddeymihii goobta ka qaatay marka dib dambe ayaa idinka soo sheegi doona laakiin goobtu waa goob weyn oo xaafad villa ah madaxtooyada keliya kuma taale huteelo deegaamo waaweynaa ku yaala laakiin kontarool loogu talagalay wixiiba aagaas aadaya ku yaalay kontaroolkoonu ku socday kontaroolkiina asoon gaarin buu qarxay qaraxan wuxuu ka dhacay isgoyska algaabta meel ku dhow mid ka mid a baraha ayadan ee laga soo gala qalka madaxtooyada wuxuuse gaarigu ku qarxay albaabka hore m c h dadku ay ka qaataan daawo gaar ahaanna hooyadii dhallaanka lagu magacaabo oo multooya algaabta waana halka ay ka sugan yihiin gaadiidka markay rabaan ay usoo gudbaan dhanka madaxtooyada islamarkaana qofkuu soo qaato aqoonsigiisa si loo hubiyo gaariga ay halkuu ku jeedo balse gaarigan ayaa ku qarxay halka gaadiidka dadku ay kaga soo degayeen waxaana ka dhashay khasaare badan oo dhimashadii dhaawac iskugu jiray deb ayaana ka kacay qaraxa markuu dhaca kadib taasi oo keentay in dadka dhinta guud ahaan ay noqdaan kuwa la garan waayey jirkooda iyo midabkoodaba cabdulqaadir okey v o a muqdisho